qolo mas-uuliina haddii heshiiskii aynu la gallay oo gaalo ahaa uu buro dee dadkii maatida ahaana wuu buri doonaa waaya oo dee xukumkii ina dhex maray iyaga iyo kuwa mas-uuliinta ah innaga iyo kuwa mas-uuliinta ah uu dhacay kuwii daba socdeed maatidoodiina waa buraya inkastoo ay markaa dee khilaaf ku jira masalada ninkii faariska ahaa faraskan isaga ayaa watay de waana la ogyahay ninka lugaynaya iyo kaa gaadiidkaa tighnikadaa uu otaa xagga qhaniimada marka la eego inaanay isku sahmi ahayn oo dee kan farasku saddex sahmi uu leeyahay waa macruuf waxa markaas jirta hadduu ninkii ku dagaalamayay faraska uu dhinto dee sahmigiisii wuu dhacay isagii baana matbuuc ahaayoo dee faraskuna uu raacayay sahmulfarasna wuu dhacay markaa mujaahidiinta kalun baa markaa loo qaybin doonaa saqada sahmulfaras liannahu taabic waxaa kaloo isaguna la mid ah ninkii mujaahidka ahaa ee khaasiga ahaa ayaa dhintay markaa wixii dee intuu qaado awlaaddiisa iyo ay ku intifaacayeene qaniimada ahaa iyo xaaskiisii iyo adigu shaygii mushaharka ahaa ee uu qaadan jiray lama siinayo iyagii maxaa yeelay iyagii baa taabiciina isagiina matbuuc buu ahaa markaa matbuucii hadduu meesha ka baxay waa taabiciina waa raacay laakiin waxa raajixa buu ku leeyahay in la mustatna ay noqonayso oo dee mushaharkoodii la iska siinayo oon laga goynaynin wixii ay wuxuu ninkani qaadan jiray ninkan ciidanka ah ee dee mujaahidka ah wixii uu qaadan jiray dumarkii iyo carruurtii waa la siin doonaa taasi waa tarkiiban fi ljihaad midda shanaad waxa weeye masalan wejiga waxa la yidhi hala maydho inta dee farabka ah taxjiilna hala sameeyo taxjiil oo macnaa qura baan leeyahay dee kor ha loo qaado oo ilaa halkaa iyo meelahan dee hareerihiisaa dambe iyo aad ha loo maydho ina ummati yudcawna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min ahari lwuduuwe sidaasaa la yidhi haddaba haddii intii uu asalka ahayd ama matbuuc ahayd uu ka weysiisan lahaa finan ka soo baxaan oo uu gebagabaysanayo dee intaa kale quradii ha la raadiyo oo intaa sunnayaasha ha la maydho maya intaasi taabicbeh waxaase laga soo reebayaa buu ku leeyahay haddii gacantii qofkii la jaro ilaa suxulka dee intii la maydhi jire matbuuc ahayd weeye laakiin intaa hore inuu qofkii masaxo oo uu taxjiilkii la yimaado iyada waa masale laga soo reebay bay leeyihin waxaa kaloo iyadiina la mida marka haddii dee madaxii uu xiiri lahaaba uu meesha ka baxo isagana baashii unbuu yar marin doonaa un muusidaah bidaartii baa dee kusii weynaatay markaa waxaanay ahayd qofkani inuu xiiro ayay ahayd wuu marin doonaa un muusidaah adigu kuwa labada mas'aladaasoo laga soo reebay taxjiilka mooyaane altaabicu taabicunu wey altaabicu yasqutu bisuquuti lmatbuuc matbuucii hadduu meesha ka baxa taabiciina wuu raacaya sidaas shantaa mihaal aynu ku sheegnay dee ku xusan wastufniya waxaa la soo reebay altaxjiilu xubno garnaantii oo fii naxwi lyad gacanta iyo wixii la mida ku sugan kadalika alguratu biriirtii baa la mida fi lmuctamad qowlka xooga badan haddii aynu raacno isagana waxa uu ku leeyahay marka la idhaahdo xubn xubinkii uu qofkii maydhi lahaa lugtii intii farabka ahayd gacantii intii farabka ahayd la maydhi lahaa markay go'do qaybtaa hore unbuu masaxaya iska sunanima un taxjiilkii xadiidku sheeguu baadi doonaya intaasi ha uu iftiinto maalintaas laakiin tan qurada iyada dee waxba lama raadinayo taabicii unbay ahayd dhacayay khilaaf baase laakiin ku jira markaa isagu matniga waxa uu raajix yeelay in iyada qudheeda lala yimaado u dee masaxo qofkii hareerihii oo waa kan dee khilaaf baa ku jire wejina waxa uu ahaa khilaafka wejiga aynu tusaalaha usoo qaadannay ee quradu ay dhacaysa wejiga kalena waa wejiganuu muctamadka ku sheegay oo waa in lala imanayo quradii sida taxjiilka loola imanayay buu leeyahy isku xukun bay lahaayeen waxaa kaloo markaa labadan dee lamida qofkii mael dee waxaa la yidhi muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin xalqigaana fadli badnaa timaba ma hayo miduu rayiis bidaartii baa kusii weynaatay allaw xiir buu noqdo waxba kumay hadhin markaa muusidaasunbuu yar marin doonaa ra-iisluu makiinadunbuu marin wastuniya taxjiilu fii naxwi lyad ku sugan gacantiia wixii la mida kadalika alquratu fi lmuctamad waxaa qaaciidadaa hore la mida alfarcu yasqutu idaa saqata alasl ayaa iyaduna la mid ah والفرع بوري شيء فرعها فيما قعدوا سدا سدا أي فقهاء قاعدة كدجان يسقط ودعية إن يسقط الأصل أتي أصل خدعه كما قد ضبطوا سدا أي كدجان ضابط قاعدة قاعدة ده هرون بيسكده وهينه haddii asalkii uu dhaco hadduu asalkii dhaco markii hore taabic matbuuc baynu lahayne faracina wuu raacaya maalan asiil iyo daamin baa jiray asiil iyo daamin oo adduun baa lagugu lahaa marka anaa ku damiintay dee adigu asiil baad hay annaa waxaan ahaa ninkii ku damiintay baan oo waa daamin markaa wixii haddii aad iskaba bixiso aan kaa damiinanayo dee beri noqoto dee maxaa la iga doonaya wax la iga daba socdo ma laha waay alfarcu yasqutu idaa saqata alaslu wey qaacidadaas ay hoos imanaysa ataabicu taabicun aduun baan ku daba socdaan kugu daba xidhnaa waxa lagu haystay baana la ii haysta mal haddaad isfurfurtay anigiina waa madax banaani wey faidaa saqada alasiilu saqada alfarcu bikhilaafi alcaks oo haddii anigii la ifasaxo ninkii aan damiinka dee waxu damiintay uu idhaahdo adiga waan kaa hadhay dee asiilkii lagama hadhin ee wixii waa laga doonayaa wy markaa mas'alo mustahna ka ah ayuu dabeetana u banbaxay wa rubbamaa yahbutu inuu sugmaa laga yaabaa xukmulfarci faraca xukumkiisa waalaslu gayru haabitin fi sharci iyadoo asalkii aanu sharciga ku sugnayn oo asalkii meesha uu ka baxaa marmarka qaar bacda almasaa'il uu sugmi karaa farcii macnaha waa mustahne ayay ka tahay qaacidadan horeynu soo sheegnay ilaa waxaanu idhi hadduu asalkii dhaco farcina wuu dhacayaa haddaba iyaduu asalkii dhacay ayuu farci joogaya tan markaa waa mustahna ayay ka dhigan yihin ilaa waa kii hore usoo sheegay yidhi qawaaciddaa markaan soo sheego mustahnayaadkoodana waan tilmaami doonaa buuli shan tusaale haddaynu ka soo qaadanno iyadoo asalkiina meesha ka baxay faraciina la haysto ama uu soo hadhay nin baa waxa uu idhi ninkaa sayid la yidhaahdaa camar waxa uu ku leeyahay kun shilin anigaana kaaga dambiina buuhi camarow adig oo camar iyo sayd waa la iska wada daliishadaaye laba magacoo maxaruufa ayay noqdeen oo qolo waliba iska isticmaasho marka waa laba nin oo midna maxamed la yidhaha midna axmed marka anigaa waxaan idhi ninkaa maxamed la yidhaha axmed waxa uu ku leeyahay kun shilin kunkaa haddaba anigaa maxamed u damiina ayaan idhi maxamedkii aan islahaa waxu taro waxu damiina un baaba yidhi uun waxbaba aniga layguma lahayn wax laygu leeyahayba ma jiro dee ninkii aan waxu qiray ilan gashi adduun bani aadam hadduu qof qirto xuquuqda ilaahay waa laga noqon karaa midse bani aadam lagama noqdo waa dhag wey markaa ninkii wuu kugu tacalluqay dee wuu ninkii faraca ah unbaa wixii iska bixinaya faracii unbaa iska bixinaya asalkii ila wuu diido waa ka siibtee hadal ma leh ilan si yar baa loo qaamoobaaye waxaa tusaale labaada ninkiibaa waxau xaaskiisii ku yidhi heblaayo khulci baanu ku kala tagnoo waxaan u ballan qaaday laba milyan oo shilin ayaan u ballan qaaday iyadii baa tidhi khulciba ma joogo wax khulci oo jiraa ma jirabay oo aanu ku heshinay ninkaa horta labadoodii way kala furmi doonaan maalkiina ma sugmayo maalkiina ma sugmayo baynuunaa sugnaanaysa ila khulciga waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka dhigan yahay xagga soo ceshi la-aanta iyadiio dalqadihii u dhameeyo kale hadduu idhaahdo labaatan kun inaad ii keento ayaan kugu khulcay oo aan kugu xidho dabeetana ay dhiibto malakat nafsahaa bidaalika alfuluus oo taasay ku qaadanaysa oo hadduu rajciyo leeyahay dee lacagtii ay bixisay waxba may tarteen ilaan ruqso loo siiyey bay ahayd inay mushkiladan iskaga furfurto ay kaga dambaalato haddaba ruqsadii dee waxaa u heshay inay ninkii ka iibsato dalqadii markaa ka iibsiyo haddana soo ceshi daba taagan yahay dee wuu ku wadi lahaa un dadka marka aan akhlaaqdooda wanaagsane waa wadi lahaayeen markaa sharcigu waxau ihi waa baynuuna macnaha sooma ceshan karo mar dambay heshiiyaanoo dee awliyadii loo baahdo nikaax jadiida la bineeyo iyo mooyaane male markaa baynuunadii way sugnaanaysaa oo way kala tegayaan dee qiraalkiisaynu raacaynaa ma og tahay maalna ma sugnaanayo qiraalkeedaynu raacaynaa ilaan isagii waxa uu qirtay dalaaq weliba macal baynuuno ah qiraalkiisa u raac iyadana qiraalkeeda u raac aadna adduun ma lihid war adna way kaa socotay markaa baynuunadan khulciga ku jirtaa waxay daba socotay adduun la bixiyo oo akaasa asal oo ahaa markaa iyadoon adduun jirin ayaa haddana baynuunadii dalaaqani ay sugnaatay marka asalkii oon jirin baa farci sugnay midda saddexaad waxa weeye laba nin baa walaal ahaa markaasaa mid baa waxa yihi inantaa heblaayo la yidhaahdaa waa walaasheen halka waxa ka qaadatu isleeyahy moogta ii kalaa yidhi jinnay la walaaltay habayna lama walaalhabu markaa qofkan isaga ahee qirtee yidhi waa walaasheen xalaal ma aha oo ma guursan karo xalaal ma aha marka haddaba sidaa la yidhaahdo inantii nasabkeedii muu sugmin muu sugmin maca daalik haddana xurmatu nikaaxiha lilmuqir iyadiina meeshii waa sugan oo ninkan qirtee yidhi waa walaasheen ma guursan karo maca daalik asalkeedii muu sugmin xagga nasabka marka la eego nasabkiina ma sugmin markaa faracii baa sugmay oo ah ataxriim taxriimu nikaaxiha lilmuqir waa faraci le shaygii ka horreeyey ee ka xaraam yeeli lahaa ee asalka ahaa nasabkeediina ma sugmin qiraalkiisunbaa in loo raacay midda kale ee afraad idacat zawjiyata rajulin faankara fa fii taxriimi nikaaxi calayha wajhaan waxay tihi ninkaa hebel baa qaba isaguna waxau yihi way iska hadlaysa ee ma qabo arrintu marka ay halkaa marayso cidima guursan karta ruuxaa dumara cid guursan kartaa ma jirto maca daalik nikaaxeedii de waa tan iyadii lagu diiday waxaa kaloo iyadiina shanaad oo tusaale shanaad aynu usoo qaadan doonaa iyadii waxa ay sheeganaysaa inuu ninkani la guri galay intii aanu furin ka hor alisaabata qabla talaaq isagiina waxa uu leeyahay maya ismaanaan arag maya ismaanaan arag ciddadii way waajibaysaa soo jirnay ahayd ataabicu taabic markaa waxaynu soo nidhi afar qaacido ayaa soo hoos gelaya laba ka mida waynu soo sheegnay midda saddexaadna waxay ahayd altaabicu laa yuqadamu cala almatbuuc qaacidada saddexaad saasay leedahay shaygii taabica ahaa kama horu mari karo matbuuci haalisuhaa ta saddexaad matniga waa beytka laba boqol iyo labiyo soddon altaabicu laa yuqadam lagama horu mariyo aslan cala almatbuuc lagama horu mariyo fii maa jazamuu siday jasmiyeen haddii aynu marno siday culimmadu go-aamiyeen waxa ay leeyihiin qaacidada markay soo dhalaaliyeen ay shiileen taabicu matbuuca kama horu mari karo haddii aynu ka qaadanno shan tusaale ka u horreeya masalan waxaa jira wax musaaqaat laydhaa iyo musaaraca musaaqaadku waa nakiishiyo nin loo diro si uu u waraabiyo waxna lagu siiyo musaaracaduna waa inta dhirta nakhiisha ah u dhexdhexaysee banbanaan oo waxyaaba uu ka beero si loogu siiyo mushqaayad haddaba qaybtaa musaaracadee nakhiisha u dhexaysaa taabic waxa ay u noqonaysaa un nakhiishaa la waraabinayo marka uu haddaba la heshiinayo waxa uu odhanayaa saaqaytuka cala anakhl wasaaractuka cala albayaad sidaasuu odhanaya laakiin hadduu horu mariyo taabicii oo u dhaahdo saaractuka cala albayaad wasaaqaytuka cala annakhl calaa kada adduunkii weeyaan ma asaxayo lianna ataabica laa yuqadamu cala almatbuuc midda tusaalaha labaad waxa weeye laba nin baa alaab kala iibsaday rahanna shardi bay ahayd markaa waa in lafdulbayc la horraysiiyaa lafdiga rahantuna uu dambeeyaa ilaa rahantii waxa ay taabicu noqonaysaa beecii oo waxaasaan kaaga iibsadee bishardi waa in waxaa warahantuka kadaa markaa warahantuka calaa kadaa waa inaan rahantuka kadaa waabictuka kadaa waa inaanu odhani taabica waa inuu dambaysiiyaa tusaalaha saddexaad waxa weeye maamuumku sidaynu ogsoonnahay waa taabico dee innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi buu xadiidku ahaa dee imaamkii inuu fil mowqif ka horu maro maamuumkii inuu ka horu maro imaamkii ma aha meesha la taagan yahay iyo erayga lagu dhawaaqayo labadaba takbiirat lixraam iyo salaamta iyo daaf caashaba inuu kala horeeyo maaha waa inuu ka dambeeyaa tusaalaha afraad waxa weeye adiga iyo imaamkii haddii uu idiin dhexeeyo qof oo qofkaasi aada adugu eeganayso inaad ka horayso maaha halkii imaamkaoo kale uu kuu taagan yahay tusaalaha shanaad waxa weeye waa shaaficiyad un bukani ku gooni yahay baan u malaynayaa jumcadii haddii aada xaadirto oo uu goobjoog noqdo macnaha qof aanay ku guntamayn sida musaafirkii addoonkii iyo ruuxii dumarka ahayd weeyaane dadkii arbiciinka ahaa ee loo shardiyayay marka ay exraam yeeshaanay xidhaan kadib unbay tahay qofkaasina inuu xidho lianna ataabica laa yuqadamu cala almatbuuc taabic buu arbiciinkaa u yahay qofkani markaa ha ansaxbo arbiciinku ha xidhe waynu ka gudubnayba taa alraabicatu qaacidada afraad yuktafaru fi tawaabici maa laa yuktafaru fii kayrihaa bay leedahay taabica waxaa lagu saamaxayaa dhexdiisa waxaan la saamaxaynin matbuuca aan lagu saamaxayn markaas siiqooyin dhowray qaacidadu leedahay qaacido labaad baa la mid ahoo leh yuktafaru fi shay dimnan maa laa yuktafaru fiihi qasdan shaygii waa la saamaxayaa markuu wax waxaa la saamaxayaa markuu shay ku dhex jiro waxyaabo aan haddii uu isaga lagu bilaabayo aan la saamaxayn qaacido saddexaad oo tan un la mid ihi waxa ay leedahay macnaha cibaara ukhraa awaa'ilu alcuquud tu'akadu bimaa laa yu'akadu bihi awaakhiruhaa cuquudda awalkooda waxaa la adkaynayaa si oo aan aakhirkeeda loo adkaynayn cibaaro afraad baa waxay leedahay yuktafaru fi thawaani maa laa yuktafaru fi alawaa'il dhexda waxaa la saamaxayaa kalaamka waxaan bilowga la saamaxayn intoo dhammina waa isku mid waana inta uu kaga hadlayo shantan bayda soo socda waa qaacidadaa keliya wa fii tawaabici alumuuri arrimaha markaa tawaabicda ikhtafaruu waxa ay saamaxeen maa lam yakun wax aan ahayn yuktafaru fii kayrihaa iyada keyrkeed waxaan la dhaafayn baa la dhaafaya taabica dhexdiisa matbuuca waxaan la dhaafeen baa taabica dhexdiisa la saamaxaya amtiladu way dambaysaa oo beydkaa u dambeeya kasii dambaysaa mid haadaasay ka bilaabmaysa wanaxwuhaa tan oo kale waxa ahoo iyana la mid ahun yuktafaru fi shayi dimnan shaygii shay kale ku dhex jirae madmuunkiisaha waxaa la saamaxayaa maa laa yakuunu fiihi qasdun yuktafar shay aan haddii loo qasto la saamaxeen maa laa yakuunu shay aan ahaanaynin yuktafaru mid la saamaxayo fiihi dhexdiisa qasdun yuktafar in loo qastiyo oo macnaha isaga si gaara loogu qastiyo waxaan la saamaxeen yuctabaru baa saa yuktafaru ah waaya markaa beydkaasi macnihiisu waxau noqonayaa sidii kii hore oo kale un shaygii markuu shay kale ku dhex jiro ee uu markaa madmuun fii shay aakhar yahay waxaa la saamaxayaa wax aan la saamaxeen haddii isaga sidiisa loogu qasto haddii isaga sidiisa loogu qastiyo waxaan la saamaxeen amtiladu waa iman warubbamaa qaalu qaacidadan inay yidhaahdaan baa laga yaabaa ikhtufira bilahnaa'i dhexda waxaa la saamaxayaa macnaha hamsaha wuxuu uga tegay shicirka dartii maa laysa shay aan ahayn muktafara fii awaa'ili bilowga bilowyaasha waxyaaba aan la saamaxeen baa dhexda la saamaxaya way sii wadeen weli qaacidadii cibaaraadkeediiyo waxay idhaahdeen waakaduu liawaa'ili alcuquud cuquudda awalkeeda waxa ay saamaxeen bimaa shay bihi isaga laa yu'akadu liaakhirin xagga dambe aan la adkaynayn bimaa lahu laakhiru laa yu'akadu lahu laakhiru halkaa liaakhirinay tae alaakhiru baa nuskhatulmatn ay dhigaysa wahiya cibaaraadkan afarta bayd aan ku soo sheegay cibaaraatun bimacnan muttaxid waa macno keliya unbay intani wada tusinaysa wa haadihi tan tucaddu waxaa lagu tiriyaa fii maa yatarid qaacidooyinka qiyaaska noqonaya ee qaacidadaa hore caamka ah soo hoosgelayaa lagu tiriyaa qaacidadan beydkaa u horreeyaa waxa uu lahaa umuurta waxyaabaha taabicooda ah waxaa la saamaxayaa waxyaabaaan taabica aan matbuuca la saamaxeen midka labaad waxa uu leeyahay shayga dimniga ah oo taabiciya waxaa la saamaxayaa waxaan la saamaxeen hadduu mustaqil yihi midda kale waxa ay leedahay shaygu markuu dhexda ku jiro waxaa la saamaxayaa waxaan la saamaxayn kolkuu bilowayay midda afraad waxay leedahay awaa'il alcuquud waa la adkaynayaa si aan aakhirka loo adkaynin waa cibaaro qawaacid isku wada midahun weeye oo macnaha cibaaraadkii baa kala duwan cibaarooyin kala duwan wey laakiin isku midahuna وهذه تعد فيما يطري waxa lagu tirinayaa tan waxyaabaha qiyaaska noqonaya macnaha qawaacidda qiyaaska bal usoo noqo haddaba amfilada haddaynu tusaaleyaal ilaa toddoba a ka soo qaadanno sujuudu tilaawa marka salaada ay ku dhex jirto qofki isagii oo sunnaysanaya uu akriyo meel sujuudu tilaawa ay ku jirto musaafirna uu yahay dee uu socdaal ku jiro sujuudu tilaawahaas daabadda dusheeda ayuu muddo kula imanayaa maxaa yeelay tabac ayay tahay oo salaadiiba raacaysa wa jaraa fiihi khaarijahaa khilaafu listiqlaali markasta laakiin qur'aankii adigoo akriyayo oo sujuudu tilaawihii aan salaad ku dhex akriyaynin aad daabadda fuushan tahay ma lagu dul sujuudi karaa mise maya ha iyo mayaba waa la yidhi labada qowlba waa la sheegay markaa khilaaf baa ku jira markaa khilaafan buu yidhi laakiin waa khilaafan maxaa yeelay jaraa waa ficil maadi oo ah maxay laazim sidaa awgeed khilaafan lama odhanaya waa khilaaf waa faacilu jara tusaalaha labaad waxa weeye biyaha mustacmalka ah ee lagu dhex isti marka biyo aad ku weysaysatay jinaabo looma isticmaali karo leannahu mustacmal bay noqdeen waxaad ka ogsoon tahay waysadu inay dhex geli karta maxay jinaabada marka aad ka maydhanayso maydhiga jinaabada way dhex galaysa oo dee nebiguba intuu maydhun baanu weysaysan jirin tartiibkii iyo masxigii iyo waxyaabihii iyagana la shardiyi jirayna way hoos gelayaan markaa dee lama saamaxeen biyahan haddii loo isticmaali lahaa waysada jinaabo haddii loogu isticmaali lahaa istiqlaal ahaan lama saamaxeen laakiin dimnan waa la saamaxay inay weysadii dhex gasho kan kale midda saddexaad biyihii aada matal ku maydhatay ama aada ku weysaystay xadadka aada iskaga suulisay shaygaa macnawiga ah xadadkaa macnawiga ah looma isticmaali karo fi lkhub dee inaad nijaas iskaga nadiifiso oo aad tidhaa biyaha aan ku maydhayba soo qaado maradii aad ku maydho leannahu mustacmal bay noqdeen laakiin walow kaana calaa maxallin najaasatun fagasalahu canha wa can ilxadai tahura fi lasax laakiin haddii iminka markuu qofku kaajayo halkaa gomadihiisaa kaadidii kaga duulduusho oo dabeetana markii weysaysanayay qaafkii kale uu soo maydho dabeedcagihiina uu doonayo inuu maydho dee nijaastiina way maydhmi xadadkiina wuu maydhmi way israaci doonaa oo biyaha keliya ku wada maydhaya markaa markaa calaa maxali najaasati iyo calaa maxallin najaasatun way kala duwan yihin dee ecraab ahaan marka laega laba macnoo kala gaaraanay bixinayaan markaa kani walow kaana calaa maxallin najaasati buu yidhi walow kaana calaa maxallin najaasatun biduuni al ayuu asalku dhigayaa waana sidaa saxsan weeye meeshii nijaastu ku taallo adigoo maydhigii wada ama weyse qaadashadii wada ayaa weysadiina xasilaysaa nijaastiina maydhamaysa ee laguma odhanayo halkan kaadidana ka maydh weysadiina marka dambe la imo tusaalaha afraad waxaynu ogsoonnahay bisha la yidhaahdo shawaal ee marka la arko la ciido labun bay ku sugnaataa qabcan laba ni laba qof inay arkaan bisha ramadaanna sidaynu ogsoonnahay nin caadila oo keliya hadduu arko way sugmaysaa cibaadadaa loo dadaalaya mar walba markan horena cibaadadaa la leeyahay idin dhaaf marka dambena iyadaa la leeyahay yaan badh laga tegin marka haddaba qofkii haddii bishii ramadaan nin keliya ay ku sugnaato oo lagu soomo dee ninkii qura ahaa unbaa shahaadadiisii lagu afuraya sababtuna waxay tahay markay soddonkii dhammaadaan dee lama dhaafinayo tusaalaha shanaad nasabka shayga la yidhaahdaa markhaatiga dumarka kuma sugmo markhaatiga dumarka laakiin haddii ay dumarkii umulisooyinka ahaa ee caadilaadka ahaa markhaati kacaan inuu ilmahani firaashkii hebel ku dhashay nasabkiina wuu raaci dheh tusaalaha lixaad haddii beer la iibinayo sarac cagaaranina uu ku yaallo zaraca isaga ah beerta uun inuu raaco weeyaan oo beerta iyo wixii ka beeran laga iibiyo laysku iibiyo haddiise laakiin zaricii gaar ahaan loo iibiyo isagoo cagaaran dee ha fujista ninkii laga iibiyo tusaalaha toddobaad qofka uma bannaano naftiisa inuu wax ku waqfo ilaan isagiibaa waaqife isagiibaa waaqifa markaa inuu naftiisii ku waqfo maya haddiise laakiin fuqarada uu ku waqfo qaartaa fuqaradan ku waqfay adduun kalena markaa uu iska haysto uu iska ladna adduunkii kalea balaaya ka asiibta oo ka baxay markaa laftiisii baa fuqaradii ka mid noqday dee wuu soo geli doonaa dadka lagu waqfu ka mid noqon doonaa waxbuu ka qaadan doonaa marka dambe ila waa kan madmuun alfuqaraa ayuu noqday marka toddobadaa tusaale aynu ku dhaafnay halkaa mar haddaad qaacidada macnaheedana qaadato amhiladeedana qaadato mafhuum weeye alqaacidatu alkhamis qaacidadii ka mid ahayd qawaaciddii shanta ahayd tii ka kuwii ka dambeeyey afartanka ahaa qaacidada shanaade ka midii waxa ay leedahay tasarufu alimaami cala araciya manuutun bilmaslaxa qofka imaamka la idhaha mas-uulka ummadda tasarufaadka uu samaynayo raciyadda dhexdeeda uu ku samaynayaa waxa uu ku xidhan yahay maslaxadda ummadda maslaxadda ummadda ee kuma xidhna masaalixdiisa oo inuu ka xoogsado maaha inuu dad kaloo gaara ku dheefiyana ma aha inuu wax burburiyana ma aha ee waxa weeyaan maslaxadda iyo danta ummadda ayuunbuu markaa ku xidhan yahay tasarufkiisa oo markaa haddii ummaddii maslaxad igu jirtana tasaruf fulay baa loo arkaya haddii kalena tasaruf buray hadihi alqaacidatu nasa calayha shaaficiy wa qaala bimansilati alimaami min alraciya mansilatu alwaliyi min alyatiim manzilat alimaami min alraciyati mansilatu alwaliyi min alyatiim oo qofkan agoonka ka mas-uulka ahay xoolaha agoonka wuxuu ugu tasarufi karaa uun wixii wax uga soo baxaya hadduu ugu shaqaynayo iyo haddii uu markaa cidi wax siinayso hiba uu usoo aqbalayo iyo haddii uu guurinayay dan u tahay laakiin wixii markaa isaga dhibaato maalkiisa ku amaya matal isagoo ka bixiya wax ama wax aan u bannaanayn ka cuna ama ka burburiya waa xaraam wey waxaana u daliila saciid ibnu mansuur sunankiisa ee xadiidka uu ku soo saaray ee leh abu isxaaq abulaxwas can abilisxaaq can ilbaraa ibni caazib qaala qaala cumaru radia allaahu canhu inii anzaltu nafsii min maali illaahi bimansilati waali waali lyatiim in ixtajtu akhadtu minhu waidaa aysartu radatuhu وإdا اsتغنyت اsتcففت كmا qاaل الناdiم رaحimه الله تaعaaلى cمar بن khadاab waxa uu leeyahay xoolahan bangiga ee ilaahay uu leeyahy dadka muslimiintaa siiyey waxaanu arkayaa inaan kala mid ahay agoonka qofka u mas-uulka ah oo dadkii bulshada ahaana agoomo una yihiin aniguna waaligii una ahay saasaanu arkaya markaan u baahdo waxbaan ka cunaya marka aan ka maarmana waan iska celinaya markaan qani noqdo waan iska daynaya cumar bin khadaab saasuu leeyay markaa qaciidadaas daliilkeeda oo afartaa saxaabigaa markaa min khulafaa'i araashidiin ka mida ka soo arooray tasarufu limaam maamulka uu mas-uulka ama madaxweynaha ummadda muslimiinta ay maamulaya liraciya uniida waxaa lagu xidhay bilmaslaxati almarciya maslaxadii la ilaalinayey ee la dhowrayay وhadihi qaacidadan nasa calayha shaaficiy shaafici baa caddeeyey id qaala id cile qaala waxa uu yihi shaafici qowlan hadal buu yidhi maa lahu min daafici wax riixo hor joogsadayba aanu jirinba dee culimaduna ku waafaqeen mansilatu limaam min marciih dadka uu mas-uulka ka yahay darajadiisu waxa ay ka dhigan tahay un mansilatu lwaliy min muulih qofka weliga ahi kan uu markaa mas-uulka u yahay halka uu u joogo unbay ka dhigan tahay wa asluhaa daliilkeeduna ruwiya can qowli cumar cumar qowlkiisii ayaa laga wariyay fii maa xakaahu alasl sida alashbaah wannabaa-ir oo suyuudi uu leeyahay uu sheegay fandur maa dukira bal shaygaa la warramay adiguba ila eg oo u fiirso markaa daliilkiisa oo kutubaha uu ku qoran in ka baadh maslaxadaasuu ku xidhan yahay sida dee iminka aynu arkayna caadiga ah sida dadku ay u dhaqmayaan waa kan cagsigeed oo maslaxadda ummadda in la eego iyo maslaxadda markaa diinta ayuu dee dawgu ahaa iminkasta laakiin qof waliba maslaxadiisi unbuu halkamayaa meel ku dhegaa ama ka madax noqdaa alaabtiisi unbuu ka urursanayaa markaa haddii shayga wanaagsani isaga uu siisaa soo gala maslaxadiisana waa raacayaa sii kalena xagga xumaha ayuu ka jiraya ilaa haddii la doono haba la wada halaagsamo waa balaayada ku dhacday dadka muslimiinta markay diintoodii ka baydheen wey فيلزم الإمام إمام كي وحكوا تبي في التصرف على الأنام مركا وخلقك أما رعيته التصرف يوم معمول أيه الجامل أيه وحواتب كوا منهج الشرع الوفي شرعي مركا واسق هاي لما يستقرنا طريقة دي سئنه مرض أتا واسق كوا مركا واسق انت أسوه تحرق يعني فيلزم الإمام في التصرف على الأنام منهج الشرع الوفي طريقة وناكسن شروط معتبر كأها شرع يقول حرا إسكاله هذا لكن كائن راعه ما ليس لكن يا ليتهم تسكن وحمام رأيه هذا يقفل وكما كسر كم بارهم تسندي فلا يجوز هذا وما بنانا هذا ينسداه رسولي نسبه لفاسق إنه من فاسق مرح وقدقه وقتاقه فاسقات يا أمه إمام النغضة في مسلمين سها في الصلاة إمام النغضة في الخلائق خلائق دين فاسقة إنه الصلاة تحدى دي إمام النقوي هذا ما هذا في صلاة وذي والدوري أن لا يكل التقير معي صلاة بخل هدافين معه والله مروح هذا هيدا أي تقي الصلاة أوغيين وهطنا مصلحة لا أسلوك شرين sida dee iminka aynu arkayna caadiga ah sida dadku ay u dhaqmaya waa tan cagsigeed waa maslaxadda ummadda in la eego iyo maslaxadda markaa diinta ayuu dee dawgu ahaa iminkasta laakiin qof waliba maslaxadiisuunbuu halgamayaa meel ku dhegaa ama ka madax noqdaa alaabtiisuunbuu ka urursanayaa markaa haddii shayga wanaagsani isaga uu siisaa soo galaa maslaxadiisana waa raacayaa sii kalena xagga xumaha ayuu ka jiraya ilaa haddii la doono haba la wada halaagsamo waa balaayada ku dhacday dadka muslimiinta markay diintoodii ka baydheen wey fayalzamu alimaama imaamkii waxaa ku waajibaya fi tasarufi cala alanaam marka uu khalqiga ama raciyadda ku tasarufayo maamulayuu hogaaminayo waxa waajib ku ah manhaju sharci alwafiy sharcigii markaa waafig ahaa ee dhammaystirnaa dariiqadiisa inuu maro taasaa waajib ku ah marka waa de intaas wuxuu dhex dhigayaan fayalzamu alimaama fi tasarufi cala alanaami manhaju sharci alwafi dariiqadaa wanaagsan ee shuruuda muctabarka ah ee sharcigu u xidha iska leh taasaa laakin kuaa inuu raaco meelaysa laakiin yaa laytahum dadkan wax maamulaya aad bay uga fogi وكما كسبك من بارهم كتنبي فلا يجوز هذا وما بنانا حتى ينسدا هره سونيدي نسبه لفاسق إنه من فاسقا مراح وقدقه وقتاقه فاسقات يا أمه إمام النغضة في مسلمين سها في الصلاة إمام النغضة في الخلائق خلائق دين فاسقة إنه الصلاة تحدد إمام النقوي هذا معه هذا في صلاة وذين والدوري أن لا يكل التقير معي صلاة بخل هدافين معه walamada hada hayada ee isagiiyo salaadii oogayay inuu haddana dad faasiqiina markaa uga dhigo a'imo oo gobolladooda madax ka ah oo dabeetana iyagoo faasiqiina ama laga yaabo inay waxyaabo khaldayaan salaaddii inay tukiyaan maaha ee qofka salaada tukinaya ee imaamu noqonaya dadka muslimiinta ah dee shuruudihiisii waa inuu lahaadaa shanta ahaa mesel dee waa inuu yahay qof caadilahoon faasiq ahayn waa inuu yahay qof saqiiha saqiih oo axkaamtii salaada garanaya oo haddii salaadii jabto toosin kara sidoo kale waa in uu qaari yahay oo markaas uu qaariyay sidoo kale waa inuu dee caaqil yahay mukalaf oonu mas-uul ahayn waxyaabahaas ku jirin carabkiisuna waa inuu lufa iyo alsaq iyo alaf iyo waa inaanu ahayn oo carabkiisuna hagaagsan yahay markaa shuruudahaasoo dhan waa inuu obsada markaa sabigii iyo addoonkii iyo kuwayaalahaasi imaam way noqon karaan laakiin wilaayadii baanay qaban karin iyagu wa haadihi suurad suuradan aynu soo sheegnay oo ah in dadkii faasiqaanu u magacaabin cuddat waaxida mid baa laga tiriyey oo min alla siisii ka mida intawat calayha alqaacida qaacidadani waxyaabaha amtilada ay koobtay ee laga doonayo qofka imaamka ah inuu ilaaliyo mid ka mida weeye kale waa amtilada qaacidadan loo soo qaadanaya suuradan u dambaysaa muddat waaxida inay mid ka mida tahay min allatii indawat caleyha alqaacida waxyaabaha qaacidada amtilada waxay koobsatay mid ka mida inay tahay ayuunbaa lagu tiriyey suurada ee macnaha wuxuu kuleeyahay qaacidadii waan sheegay misaalna waan u sheegay qofka markaa fadinka ahina yudriku bilmithaali alwaaxid maa laa yudrikuhu lqabiyu bialfi amtila markaa karkii wadku kuleeyahay halkaas tusaalayaal haddaba haddii aynu sii wadno ilaa sideed tusaale waxaa ka mid a imaamkii marka uu zakada qaydinayo dadkii mutaystayna u qaydinayo waxaa ka xaraama inuu u kala badiyo iyadoo baahiyahoodii ay isleegihiin inuu zakadiisu leegeysiyo wey waxaa kaloo ka mid a ciidamadii milatariga ahaa ee mushaharka lahaa marka uu qaarkood doonayo inuu ka jaro oo diiwaanka uu ka saaro sabab unbuu kaga saari karaa laakiin waanu isdiidne waa xaraam wey waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta haddii cadowgii weerar lagu qaado dad usaaraaya laga soo qafaasho dee afar arrimood buu door u lahaa inuu laayo iyo inuu addoommo ka dhigo inuu iskaba sii daayo inuu adduun ka qaato intaa kale doorashadeeduna bitashahyi kuma imanaysa rabitaankiisa waxay ka ku imanaysaa maslixada dadka muslimiinta abaa loo eegaya fainaa manan bacdu wainaa fidaa walba sida markaa uu dooranaya waa maslaxadkay ku jirto dadka muslimiinta tusaalaha shanaad haddii qof qisaas lagu yeesho jamacasii kara bilaash bilaashka jamacasii ee ama qisaastiibuu ku oogayo haddii maslaxadu sidaas ku jirto haddii kalena diyo ayuu ka qaadaya waa wixii isaga ku xidhma mararka qaar baa dee xadiis sida uu tilmaamayo ruuxii dumarka ahaa ee aan weli lahayn ama cid guurisa dee weligeedu waxa uu ahaa sulbaanka mas-uulka dadka muslimiinta ayuu ahaa haddaba hadduu cid u guurinayo qof use uu iska jeclaaday ama ay saaxiib yihiin oo uu ku caameynayo inantii uga guurin karo waa kayru lkuf qof kufahunbuu u guurin karaa ilan kafaadu waa xaqay dadka muslimiinta ay leeyihiin inuu ilaaliyana waa waxa xilkan loo saaray inuu weydaariyo maaha kufun buu u guurin karaa tusaalaha toddobaad haddii qofu u dardaarmo dadkii dhexlayay mid ka mid a ijaaza ma samayn karo ninkii madaxa muslimiinta ah oo ma odhan karo dee isagiiyo hebelkani dhexalka idinla leh aniga ayaa u saamaxee dardaarankii loo dardaarmayna ha yeesho laa wasiyata liwaarid ayuunbaa halkan taagan sidaa awgeed dadka kale ee dhex dhaxal kale unbaa la weydiinayaa wixii fawqa thulu ah hadduu dee ka badiyo qofkii wax dardaarmayay iyagay ku xidhanta tusaalaha sideedaad uma bannaano bangiga muslimiinta dadka baahan iyaday joogaan dad aan baahnayn inuu ka dheefiyo oo u fujiyo un qaar kale maya taa waa la diiday an yuqadima fii maali bayt fii maali bayt ilmaal hayra alaxwaj cala alaxwaj dadkii baahnaayo halkan jooga oo baktiyaya qaar kale ugu dar iyo hebel ugu kordhi waatay odhan jirtay soomaalidu wan weyn suba ku shub bay dheh oo ugu sii daro uma baahnaba markaa taasina waa xaraam wey mana asaxaya tasarufkaas falow lam yakun imaamun فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى إذا قدر على ذلك ملت إلى أنه لا يجوز واستنبطت ذلك من حديث إنما أنا قاسم والله المعطي كاسان سودري شريبو qofkii haddii uu shaqaalaba isaga yahay oo uu uu heli karayo inuu uu baahan yahayna oo dadkii wax la siin lahaa uu yahay intii u baahnaa isagu dee imaam waxsiiye haddii aanu jirin ma ka qaadan karaa isagoo le ilaahay ow dee waad igu og tahay kii u baahnaa inaan ahaye la soco dee intaasaan qaatay ogow taasi maya buu leeyahy maya waxaan ka soo qaadanayaa bu uhi innamaa ana qaasim wallahu lmucti markaa ilaahay baa wax bixiya cid wax qaybisana waa in la helaa hadduu nin waliba yidhaahdo anna waan baahnahay dee dadkii baahidoodii mid waliba isaga isu miisaamayaan waa musalsaloo isba taagi mayso isba taagi mayso markaa halkaa dambe ayuu sii wadaa faidaa qasama baynahumaa wadafacahu ilayhimaa calimnaa ana allaha mallakahumaa qabla daf وأن القسمة إنما هي معينة معنية بولية معينة وي انت كلامك أصم السيوة بعد سبعمائة تضبطي بقول هجرية مركة هي الدبدة دي آه، وحا كدعي بلاد السعيد وسعيد مصروي meeshaa bannaanee masar ku taalla waxaa ka dhacay nin addoona ayuu bangiga muslimiintu milkiyey la bangiga xoolu leeyahay iyo addoomaba eh markaa ninkii addoonka ahaa intuu xoolo soo helay buu bangigii iska iibsaday oo macnaha ninkii wakiilal bangi ahaa buu u dhiibay markaasuu yihi wixii qiimahayga ahaa waa kaasi waan xoroobee u sheeg bangiga markaa sheekhaa jalaaluddiin waxa isagu fityooday addashnaawi bisixa دشناوينا وعبد الرحمن الكند الدشناوي نسبة إلى دشنا وبلد بسعيد مصر وأنا فقيه شافعية ذا كم ذا وحاول انت يتلح بقليه الطبيعة الصوات كيف ذي مركا قد نينك وحا الله كري على رنتنا القاضي شمس الدين الأسبهاني أنت أسماء صحي سبوا لا يسقنا وكهريمت وكيل البنك نتصرف كاملها السهان لقينا هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد السهاني القاضي الفقيه الشافعي أردن تلح بقليه ثمانية وثمانين قاعدة دان هل كاسين كقبحنا القاعدة السادسة وحيلادها الحدود تسقط بالشبهات تذكر أن دينتو هذا حبك قرانية تهاشا waxay ku odhanayaan in diinta haddii lagu dhaqmo waa la dhimanaya ama waa la madhanaya qaybo fara badan oo xuduudda ah bay shubahaadkaasi hor joogsanayaan wixii haddii ay si toosa ugu caddaan waayaan qofka xaddiiba laguma ogay saad arki doonto nebigu waxau uhi calayhi salaatu wasalaam idraa'u alxuduud bishubuhaat xuduudda waxa aa ku riixdaan shubhooyinka oo haddii shubha ay timaaddo oo wixii qofkii si toosa aan ugu caddayn ama madmadow yimaado ha laga daayo qofkii xaddi nusuusta inuu qofku naqliga u yeeshaa waa muhiim naqligana dee shuraaxda uu ka daalacday iyo afwaah almashaayikh oo uu kala kulmay iyo intaba nin maalin fasirayaan maqlayo le idciraw ilxuduuda bishubuhaat ka fogeeya xuduudda macnaha shubuhaadka xuduudda ka fogeeya meeshuna waxa weeye dee shubhadii marka ay timaaddo in xaddii shubhadaa lagu joojiyo wey oo shubhaa jirta xaddii lama fulinayo la yidhaha ka fogeeya wax macnaa yeelan mayso kolkaas أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة ادفعوا الحدود ما استطعتم وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيره من حديث عائشة ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأخرجه البياقي عن عمرو وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل موقوفا انت صدر يقوك صار رحتيت كاس وباتفاق يدو لقوها شيس هاي ومتنقي شيخ الحدود تسقط بالشبهات أي كل عيس حسب ما قد ضبطوا سيدا أي قاعدة كدقان هدين راعنه markaynu sida qaacidada ka dhigan raacno iyadoo la isku waafaqsan yahay shubha hadday timaaddo xaddi waa la joojinayaa waa lagu hakinaya wa asluhaa daliilkeeduna warada min alxadiid xadiidkuu ka soo arooray nebiga aynu soo marayni min duruqin waddooyin buu ka soo arooray cadiidatin tiroobaysa wactumida waana la xoojiyey dariiqooyinkaa iyaga ah waana dee dhowrkaa dariiqaynu soo maraynay marka markaa waxa uu ku waa la isku waafaqsan yahay taasi waa itifaaq daliilkeediina waa kaa idan markaa shubhadii ayaa u baahan inaad ogaato shubhadii saddex qaybood bay noqonaysaa aqsaamu shubha shubhatu shubhatu ariiq shubhatu lfaacil shubhatu lmaxad cinda shaaficiya waa saddexdaa shubhatu lfac shubhatu lfaacil shubhatu ariiq iyo shubhatu lmaxal taasi waa aqsaamtii shubhada kiibuu haddaba sheego waxau yidhi waa matnigii laa farqa bayna kownihaa fii man facal waaridatan aw fii ariiqin aw maxal maxalna qaybta dambey raacsantay soo jeedka dambe laa farqa kala saar ma ahaanin bayna kownihaa ahaanteeda fii man facala qofkii shubhatulfaacil sameeyey waaridatan iyadoo ku soo aroortay fii man facala dheh qofkii faacilka ahaa haddii ay ku soo aroortay aw fii dariiqin ay ku soo aroortay aw fii maxallin farqi ma kala leh inta mid walba way noqon kartaa shubhatulfaacil shubhatudariiq shubhatulmaxal bal aynu kala mihaalin shubhadani waa shubho oo meesha sababta u ahay ay tahay ficiluu qofkani sameeyey un oo ficilkuu ka socdaa shubhadu ismootiisku wuxuu ka socdaa xagga ficilka meel madoobay ahaydoo xaaskiisii buu moodaysu oo markaasu ku dambaqday markaa waa shubhatulfaacil waxaan dee ficilkiibaa ismootiiskani u galay kaman waia imra'atan dannahaa xaliilata iyo xalaasha u ahayd buu moodayay waaya shubhatu ariiq qaacidadeedu waa nikaax kasta oo la isku khilaafo nikaax kasta oo la isku khilaafo qofku hadduu kula kulmo afadii oo macnaha nikaaxa madaahibta qaarkoodna wuu ansaxayo ma ansixinay isku hayaan hadduu qofku sidaa kula kulmo lama xadayo la xadi maayo sababtaa waxbuu istaawiyey qofku itaaluu leeyahayba weji marjuuxaba ha ahaado dee kii laga raajixaaba ha ahaado waa wax meel loogu lagaga dhaafi kara xadi nikaaxulmutca oo kale dee culimaa sheegtay inuu bannaan yahi nikaax bilaa weliya inkastuu weji daciifa iyo waa la sheegay mid bilaa shaahido waa la sheegay khamriga cabidiisa oo kale dee qaarkood baa culimada qaba litadaawi inkastoo marjuuxu iyo dee kaasina wa in kaana lasaxu taxriimuhu buu kuleeyahi oo waa kii dee nebigu lahaa waa daa ama waa cudur midda saddexaad waa shubhatulmaxal mia waxaana weeye daabidkeedu an yakuuna lilwaadi'i fiiha milkun aw shibhu aw shubha dheh ama shibhuhu baa la odhan karaa addoomaha inta badan tani ka timaadaa waxa weeye qofkan waddiga samaynayaa milki buu ku leeyahay addoontaa uu wadiyey ama shibhulmilk waa addoontii labada nin wada lahaa in looma ogolayn inuu midkoodna u tago ama tii uu qofkani kitaabeeyey ee widhi intaa haddaad la kaalaydo xor baatay looma ogolayn ama ta waladihi wa mamluukati almaxram ama tuu iska lahaa maxrama bay ahayd maxramkii aan dee ku dul xoroobayn cinda shaaficiya illa waxay qabeen maxramaan maxram ku dul xoroobaya ee inuu yahay unka asalkiiyo farca tusaalayaasha waxaa ka mida shubhada macnaha qofkii laga daynayay nin baa wuxuu qadaf ku sameeyey oo uu saaniye ku sheegay ruux dumar ahoo afar markhaati zinadeedii ay qireen afar kalena waxa ay qireen waa dumar baa laga yaabaa loo qaadan karaaye in markaa cadraa ay tahay oo bikaaradii ay ku taallo labadaa afraad baa meeshii yimid iyadii lama xadayo kii qadfayna lama xadayo mid walba waa idraw lxuduuda bishubahaat kan qadfay lama xadayo oo waxaa dee meeshii jira afar markhaati soo ogadii ilaahay sheegay waa taalla iyadiina lama xadayo oo dee waa tan afar markhaati ay fureen inay cadlaad tahay tusaalaha afraad ninkii saariq ahaa markii la qabtay ayaa wuxuu idhi rikoorkaa laygu qabtay baanaa lahaa waa la iska dayn doonaa waa laga hadhaya idra lxuduuda bishubahaat saas darteed bay fuqahadu ku magacaabeen alusa dariif suuq xariif kuu farsamo degay tusaalaha shanaad lama dilayo qofkii faaqidu tahuraynka ahaa salaaddii maxaad uga tegtay ogaan baan uga tegey bu markii lasii loo sii dhabogalayna inuu waayo ciid iyo biyaba ayaa caddaatay lama dilayo oo dee culimada qaarkoodna ha tukada bay leeyihiin filmadhabi shaafici weeyaane qaarna ha iska daayo ila iyagu waxay qabeen saciidkaasi inuu turaab ahaa waxyaabaha kale in lagu gebagabaysan kara dee madaahibta kalea tilmaamaysa suustana waa tilmaamaysa tusaalaha lixaad qisaasta laftigeedii way dhici doontaa shubhaanay ku dhacaysa isla mid malfuufahoo meel ku duuduuban ayuu kala jaray seefunbu saa ugu dhuftoo uu kala go-ay markii la qabsadayna wuxuu ihi inuu maydkii ina u fulaan yahay baan moodayay ama inuu qof dhinta yahay ayaan moodayay maydkaba lama ogolayn dee xurmadiisa in la jabiye isagun baa dee bizacmihi wey sudiqa alweliy weligiina waxa uu leeyahay maya ninkani wuu noolaa kanna wuxuu leeyahay mayd buu ah weligaa horta loo rumaynaya ninkiina wuu ku yeelanaya laakiin mag buu leeyahay ee xaddii qisaasta ahayd shubhadaasaa looga daynaya waa intay sidiisa tahay baa laleeyahay lixdaa tusaale kaafi wey laakinahaa haddaba bahashan ee qaacidadaas ama shubhadaas laa tusqiطu tacziira tacziir meesha kama saarayso cindahum fuqahada agtooda wa tusqiطu takfiira kafaaradase laakiin way ridaa meesha way ka saaraysaa kafaarada haddii qofkii la yidhi xad baa lagu yeeshay ama qisaas ama xadulqadaf ama xaddu shurbi mid kasta ha ahaado oo ay ka riday markaa shubhadaas tacsiir ma ridayso qaadigii waxa uu xaq u leeyahay inuu xidho iyo inuu tacsiir yaroo gaaban karbaash iyo inuu ku dhufto ayuu xaq u leeyahay laakiin sidaa ay xadda u riday kafaaradiina way ridaa shayga la yidhaha shubhadu oo xaaskii haddii uu tago isagoo isilowsan bisha ramadaan ama xajka dhexdiisiibu ugu tegey kafaaro laguma leh shubhada awgeed shardiga labaad waxa weeye shubhadan wax ridaysaa inay qawiya tahay macnaha khilaaf markuu yimaado shubha soo gashay baynu yidhi khilaafku waa khilaaf muctabara waa inuu yahay oo shubhadii qawi ay tahay wa sharduhaa alquwatu dheh shubhada shardigeedu waa awood badnaan baa shardiga inay macnaha shubho xoog badan tahay fiimaa dakaruuh sida ay sheegeen jazman wa jazamuu daalika jazman ay go-aamiyeen wailaa haddii aanay shubhadiiba macno lahayn fahiya laa tu'afiru waxba saamayn mayso xadna ka riixi mayso waa lagu qabsan afar tusaale haddaynu usoo qaadano tan shubhada aan ictibaarta lahayn waxaa ka mid a nin baa addoon wadiyey markii lala hadlayna wuxuu ihi sayidkaa ibaaxeeyey dee uma ibaaxayn kara sharcigunbaa ibaaxayn karaa addoonta laba midun baa lagula mucaamaloon karaa in dee milkulyamiin lagula mucaamaloodo sayidkani uu dee sidaa isagoo ku wadiyo qofkii kaleeta laakiin aan lahayn dee isagu waa inuu mehersadaa ama soo iibsadaa markaa sayidku qof kale inuu u guuriyo oo sidaa uu ku wadiyo xaq buu leeyahy laakiin xaquma le inuu idhaa la socon waa midtaas midda labaad oo markaa khilaaf baa la soo gelaya caaa walaa yuraaca khilaafu caaa fii ibaaxati aljawaari lilwad oo hadduu sayidka ibaaxeeye cataa waxa uu leeyahy cata bnu abi rabax waxa uu markaa dhashay toddobiyo labaatankii taarikhdu markay ahayd boqol iyo afar iyo tobankiina waa dhintay waxaanu markaa la kulmay asxaab aada u fara badan ayuu la kulmay oo ay ka mid ahaayeen mukiriinti caaisha iyo abi hureyre iyo cabdillaahi bni cumar iyo cabdillaahi bni cabbaas mufti maka ayaa la odhan jiray markaa taabicigaa kabiirka ah ayaa waxa uu qabaa ibaaxada sayid inay isagoo u guuriyo kale ka dhiganta waa la xadi un qofkii tusaalaha saddexaad waxa weeye qofkii muslimka ahaabaa nin baaniyaala buu dilay weliyulbaaniyaal oo weliyu dhimiyi dheh ayaa isaguna dilay ninkii muslimka ahaa markaa waa la dili doonaa unkaa baaniyaalkaa waa la dilaya ictibaarna ma leh ra'yiga abu xaniifa isagoo dee nusuustii caamkaad alqatlu bilqatl ee annafsu binnafs iyo buu daliishanaya laqad jacalnaa liwaliyi sulطaana falaa yusrif fi lqatl inahaasuu markaa daliishanaya markaa ra'yigo abu xaniife ictibaar male sababtaa daliil baa yaal dee xadiidkii sayid cali uu warinayay ee sheegayey qofka muslimka ah inaan loo dilayn mid kaafira mid kaafira hadduu dila inaan loo dilayn saasaana dee jumhuurku yahay ra'yu abu xaniifa waa marjuux ictibaar male khilaafkiisaas shurbu nabiid nabiidkaa isaga khamrigaa cabidiisa waa la xadayaa qofka abu xaniifa ayaa waxa uu leeya waa tahuur waxba lama xadayo khamra ma aha markaa ictibaar ma leh shubhadu waa inay qawi alqaacidatu asaabica alxor hayru daakhilin taxta alyad qaacidadani waxa ay leedahay qofka xorta ah gacan ma soo galo macnaha lama milkii karo qof xora addoon waa la milkii karaase laakiin qof xora lama milkii karo ayay qaacidadu leedahay haddaa xadiidkii lahaa waciidka adagu sheegayey man baaca xora inuu ilaahay la dagaalamayo tilmaamayo nebigu lahaa siduu noqon doonaa macnaha wuxuu isku dayey inuu iibiyo ma iibsamaye wuxuu isku dayey inuu iibiyo ya kuwaa dee berigii hore ay dhoofin jireena faraha badnaa oo kale markaa wax eebsamaya ma aheen wuxuu isku dayo un inuu idiyo waa baydkani waa kii laba boqol iyo konton meelahaas adu ilaa kala barhkii waa meelahaas xagga abyaadda shicirka marka la eego ayaa noqonaya ee safaxaadka dee kolle xaggaa hore ay u badan yihin safaxaadka iyo kalaamkiisu hadalkuba walxoru kayru daakhilin mid aan soo gelaynin weeye taxta alyad gacan ma soo galo macnaha lama milkii karo qof xora haba la kala iibsado fii qawli kulli caalimin muctamid aw muctamed caalim kasta oo qowlkiisa la cuskanayo marka la raaco sidaas weeye lix tusaale haddaynu usoo qaadanno qofkii xorta ahaa masalan waa la xidhay oo uu xabsiyey walihaadaa low xabasa xoran ومنعه الطعام حتى مات حتف أنفه أو لم يمنعه ده ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه أو بانهتام حاطم آه حائط ونحوه لم يضمنه قف قاعدوا على كحلو كل انت شالك ما هتعرف سبب جيسنين لقوا مله وتتر الله يستقدم لكن هتو ده سبب كله يوالقوا يالان دونا addoonkii isaga sabab iyo sabab la-aanba kol hadduu qufulay waa lagu leeyay mar hadduu xidhayba neef xolunbuu ka dhigan yahay tusaalaha labaad duxora ah ayuu wadiyey shubha ayuu ku wadiyey waynu soo dhaafnay horta ee halkaa shubhada wixii awlaad ku dhashaa waa nasiib iyada waa nasiib macnaha waxa uu noqonayaa mid abtirsanaya waladu shubha nasiib bay dhaha oo kol haddii shubhooyinkaa mid kastaba ade waladu zina la mid noqon maayo u abtirsanaya haddaba tu xoraa buu shubho ku wadaya markaasuu dabeetana xamli buu u yeelay markaasay wilaadadii ku dhimatay adigaa ureeyo keen lacagteedii lama odhanaya adduunkeedi maxaa yeelay qofku ma soo geli karo taxta alyad xor tahay alxoru laa yadkulu taxta alyad addoonse laakiin haddii ayta waa lagu leeyahay ولو ضاوعت حرة على الزنا على الزفاف بوري على الزنا فلا مهر لها بالإجماع هذا آه الزفاف واضع على خير كل دون يبي وعلى الزنا المال بلحن يسيف والحين زنا يكو أضيع ذي يبغايا أم بكبير يوم مهر ملك أدون تسلاكين هدو كسينيستو وحلو نندونا مهر كسي سيد كان سينيستو تصالها أفراد addoon baa ku dul seexday calaa baciir gaari bay inoogu mihaali xaajiyadiibuu ku dul seexday markaasuu dabeetana kaxeeyey maxkamaddu gacantay ka jari doontaa tuug baa loo arkaya ninkan isaga ahee addoonkan la siibtay xeele waa maal xaddu sariqa ayuu ninkani la siibtay oo uu la tegey laakiin qof xora hadduu ku kaxeeyo falaa damaana fil asax ilmo yaroo sabiya buu dhigay buu ku leeyahay fii masbacatin faakalahu sabcu falaa damaana fi lasax bikhilaafi maa low kaana cabdan waase masale la isku waafaqsan yahay maa ilmo yar buu daacid la geeyey waxay kaga hadlaan fuqaadan shaaficiyadu sababkiiyo mubaasharadu markay kulmaan isagu sababkiibuu lahaa sabcuna mubaasharadiibuu wax weydiinaya qaarkood way qabaan dee in lagu leeyahay oo dee qof weyn mooye ilmo yar kol hadduu yahay aduu shuruuday u yar xidxidhaan inaanu dee inaanu mid socon karaya ahayn iyo inaanu ka fakan karayn iyo inaha haddii la helo waa lagu leeyahy walow kaanat imra'a taxta rajulin wadaca aakharu anaha zawjatuhu fasaxiixu ana hadihi dacwa calayha laa cala arajul liana alxurata laa tadkulu taxta alyad haddii laba nin ay isku qabsadaan afoo meherkeed dacwaddu nin nin baa sii qabay mid kalena markaasuu yihi aniga ayay xaasii tahay markaa ninkan dambe e yimid iyadunbuu la doodaya ee ninkeedii lama doodayo maxaayaele iyadu dee milki ma soo gelayso iyadunbuu la doodaya waan ku qabaa iyo ima qabta halkaasay ka bilaabmaysa laakiin anaa qaba iyo anaa qaba muran ka bilaabmi maayo wallahu aclam